إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak ayaynu idin leenahay dhegaystayaal markaana waxaad ku soo dhowaataan darsiga sagaaliyo tobanaad ee risaalada alkhaflah oo uu halkan ka soo jeedinayo sheekh cabdiraxmaan firin
طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حديث عشر كنا وعشر كي طبعا إيا السقالات كتاب كنا القفلة وحكى لنا موضوع أه علاج الغفلة روح إنه دينك إلهي وهالماما أما أصندرين آخر أصندرين محل قد وين كراه arrinkii saddexaad baan ku dhex jiraayo majaalisu dikri meelaha ilaahay lagu xuso ha loo bato meelahan fadha kudirarka iyo maalayacniga ha laga fogaado meelaha ilaahay lagu xusee khayrka ah meelaha ha loo bato cilaaju lkafla markaad ka baaba-aysaan xadiidka saddexaad waa xadiidu abu hureyra adawiil xadiidka abu hureyra ee dheeraa weeye oo fii xuduuri lmalaa'ikati ka hadlahayay malaa'igtu inay soo imaanayso calaa xalaqaati dikri meelaha dikriga ilaahay lagu xilqeynhayo laisku imaan la fadhiyo malaaigtu way imaan wa anahum malaaigtu yaxifuunahum way ku hareereyna dadka biajnixatin garbahooda ila asamaai dunyaa ilaa samaa dunyaha laga gaadho fi lxadiid wuxuu ahaa ana allaha ilaahi tacaala korha yaquulu wuxuu ku dhahay lilmalaaikati faashhadakum waxaan markhaati gelinhayaa faashhadukum waxaan markhaati gelin anii anigu qad kafartu inaan u dembi dhaafay lahu nimanka fayaquul wuxuu dhahayaa malakun malag baa wuxuu dhihi oo minal malaa'ikati ka mida wuxuu leeyahay rabbi yaa rabbi ilaahayow fiihi nimankaa waxaa ku dhex jiray fulaanun mid hebel hebel la yidhaahdo laysa minhum nimankaa ilaahay dartii meesha u fadhiya ka mid mahayn inamaa jaa wuxuu u yimid lixaajatin dan kale u yimid qaala nebiga wuxuu yidhi fayaquulu allah wuxuu leeyahay walahu qad kafartu laftiisa waa u dembi dhaafay hum nimanka alqowmi ee dadka ah laa yashqaa ma khasaarahayo bihim nimanka jaliisum ciddii la fadhiisata xataa dana kale ha wadatee nimankaa rabbi xusahaya ninka iska dhexgalo xataa dan kale xataa ma khasaarahayo nimankaa ninka la fadhiista ma khasaaro xadiidkanu marka waa muttafaqu caleyh bukhaari iyo muslim baa soo saaray iyo keyrkood xadiidkan wuxuu ka hadlaya nabig wuxuu leey calayh salaam ina lilaahi malaa'ikatan ilaahay wuxuu leeyahy malaa'ig sayaaxiina fi lardi ilahay wuxuu leeyahay malaa'ig dhulka lagu sii daayo samadaa laga soo diri dhulka ilahay kusi ilah wuxuu leeyahay dad un aniga diinteeda isku sheegahaya oo anoo rabbi ay xusahay soo raadiya dhulka marka meel kasta beriyan wadamo iska caadiga saxara xataa way marhayaan masaajida meel ayna maraynin masaajid guri ayna gelaynin male meel kasta way soconayaan markay arkaan dad meel fadhiya oo ilaahay diinkiisa ku haya meesha wax dana adduunya kuma wax u fadhiyaan waa wax un diinta la ku koryeelhayaan cilmi inay bartaan diin la koryeelo inay khayr la isamro in khayrba u fadhiyaan markaasaa mid kuwa arkaa kuwii kale u yeedhahaya haluumuu ilaa xaajaatikum iley taleefonaad ku dirhayaan ama waa iswada maqlahayaanba wardantiini waa tanee kaalayaa aybeley markaasuu malaa'igtiiba imaanaysa meeshaa khayrka lagu hayay hareereyn waa xilqo kale oo wareegay sameynhayaano inta la fadhiya korkiis kasii wareegsan malag kasta muxuu sameynhayaa garbihiisu dhulka dhigan markaasay ilaa cirkus qabanhayaan malag kastaba garba inta dhulka dhigtaan meeshan oo xalqada garabka intay dhigtaanba ilaa cirkus qabanhayaan markaasay isqabanhayaan marka dad ilaahay diinkiisa markaa markaas markay ay wacdigu dhammaado ama khayrkay kala tagaan malaa'igta way baxayaan ilaahay bay u tegayaan marka ilaahayna waa ka warhayaa isagaa uga aqoon badanba ayagu waxay arkayaan daahirkoode kuwa xataa baadinkooda wax kale ku jira ayagu ma oga moogta markaasu ilahay warbal warraba maxaa soo aragtay ilaah waxaan soo arnay addoommo kuwaa oo meeshaa fadhiya oo diin isku sheegahaya oo noocaasa oo ku baryahaya yaan soo aragnay nimanku maxaa iga rabeen ilahi waa ogyahay markaase waxay leeyiin janna ay kaa rabeen yaa rabbi ilahi wuxuu leey oo jannadii miyaa arkeen markaase malaigtu le maya mayn ar yaa rabbi oo hadday jannada arki lahayn way un maqleen looga sheekeeye hadday arki lahayn maxay samayn lahayn kaasee le yaa rabbi wallaahi kaanuu ashadda alaban wey wallahi hadda se u dalbahayaan u raadinayaan si ka daran bay usii raadin lahayn ha nimankaasu waxay ka cararhayeen ee ilaahu naga badbaada ay leeyihiin ay ka baqayeen maxay waxay ilaahu cadaabkaagu ahaa oo cadaabku miyay arkeen maya oo haddii arkale maxay samayn lahayeen wallahi ashadahum firaara minhu si way kasii sidaad iyay si ka daran uga sii ay cadaab ka sii carari lahayn ilaahay wuxuu leeyahay bas markhaati ka ahaada horta dembigooda waan dhaafay jannada ay rabaanna waan siin cadaabka ay ka cararhayeenna waan ka badbaadin idinkuna markhaati ka noqda mala'iga ilaahay markuu saa dhaho malag baa soo boodahaya wuxuu leeyahay ilaahayow mid waxaa ku jiray asagoo aan jannadaana raadinaynin cadaabna aan ka cararaynin diin in la kor yeelan aadina wuxuu raadinhayay inamaa jaa la- dan kale u raadi hadduu rabo ilah kabaha waa ka xade ya ama waxay halka u yimaadeen dan kale us nin kusoo dhexgalay mooyaane asagu janno iyo naar hadgus maahan ilaahay wuxuu leeyahay walahu kafartu asagana raaci markhaatikaada kaa xataa dan kale raadinhayay waa u dembi dhaafay maxaa yeelay nimankaa ciddii la fadhiisata ma khasaarto aniga diinkayga iyo khayrkayga meel lagu hayo ninkii dee hawsha ay ka ahayd ilaahay dartiina ma khasaarayo midkii dana kale f- lahaayo iska dhex fadhiisayna ma khasaarahayo arinka afraad oo ku tusinaya cilaaju lghafla raabican acdamu اdikri wa acdamu lcilaaji lilghaflati qiraa'at اlqur'an kamaa sayaati in sha allahu tacaala sheekhu wuxuu leeyahay cilaajka wax lagu dambe lagu daaweeye kaflada oo ruuxii inuu noqdo ruux aan diinta ilaahay badanin inuu ka warhayn u noqdo ruuxi arrintaa ku dhacdo waxa lagu daayo waxa ugu weyn qiraa'at lqur'aan wey haddee dikriga hadda aan soo sheegnay qur-aanku waa ka mid ahaaye haddana qur-aankii baa si gooni ah loo sheegay maxaa yeelay qur-aanka isagoo dikri ka mid ah haddana adkaarta oo dhan wuu ka sharaf badan yahay saa darteed baa isagoo markaa ciwaan gooni ah la siiye wey acdamu dikri liqaflati qiraa'at lqur'aan wa acdamu alcilaaji liqaflati qiraa'at lqur'aan marka dikri midka ugu weyn adkaar midka ugu weyn waa qur-aanka la akhriyo qaflo waxaa lagu daya wax ugu weynna waa qur-aankaasun qaala allahu tacaala yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum washifaaءu lima fi الsuduuri wahudan waraxmat lilmu'miniin allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaas dow qad jaa'atkum waxaa idiin timid mawcidatun wacdi iyo qur-aan baa idiin yimid min rabbikum xagga ilaahi buuna idinka yimid washifaaءun baa idiin yimid daawo mid daaweynhaya limaa wixii fi suduuri xabadkiina ku jiray oo dhan ee xumaan ahaa mid daaweynhaya idiin yimid wahudan hanuun baa idiin yimid wahudan wa raxmatu lilmuminiin qur-aankaan soo sheegnayna wahudan waa hanuun waraxmatu waa naxariis lilmuminiin muminiintu u yahay macnaha allah wuxuu leeyahay bini aadam naas lama kala qaadin gaal iyo islaam lama kala qaadin ilaah wuxuu yihi dadow qur-aan baa idiin yimid wacdi yaa idiin yimid mid xumaanta idinka reebahaya wanaaggana idinku tirtirsanhaya yaa idiin yimid qur-aankaasna min rabbikum malag lama imaanin nabi bini aadam lama imaanin ilaahay xaggiisu idinka yimid oo ilaahay baa idiin soo dhiibay malag buu idinku soo dhiibay malaggiina nebi maxamed u keenay nebi maxamed idinku idiin keenay laakiin xagga ilaahay buu ka yimid qur-aanka idiin yimid shifaaun limaa fi suduuri wixii aad xabad ku hayseen oo dhan daawu ka yahay ninkii gaalnimo qalbiga ku hayay ninkii shaki iyo xumaan qalbiga ku hayay ninkii diin xumo qalbiga ku hayay qur-aanka hadduu barto nadiif ilaahay buu ku xidhahayaa qur-aankaasi qur-aan baa idiin yimid wahudan waraxmat lilmuminiin qur-aanka idiin yimidna hanuun buu yahay oo hogaamiye weeye jannada ruuxa hogaaminhaya naxariis adduunye iyo naxariis aakhira wey allah yuu hanuun u yahay naxariisna u yahay lilmuminiin marka qur-aanku waa mawcida wa shifaaun weeye wa hudan weeye wa raxmatun weeye lilmuminiin u yahay macnaha yaa ayuha nnaas dow qad jaa-atkum waxaa idiin timid mawcidatun wacdi baa idiin timid waa qur-aankii min rabbikum xagga rabbi idinka yimid wa shifaaun baa idiin yimid mid daaweynhaya limaa wixii fii suduuri xabad ku jiray gaalnimo leh shaki leh balaayo leh daaweynhaya wahudan baa idiin yimid waraxmatun baa idiin yimid lilmu'miniina muminiintu wacdi u yahay dawana u yahay hanuunna u yahay naxariisna wuxuu u yahay qur-aanku lilmu'miniin u yahay macnaha wa qaala allahu ilah wuxuu yihi caza wajale wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل وأن سود جني من القرآن قرآن وحن سود جني ما شيء بأن سود صقب شفاء داوة ورحمة نحرس للمؤمنين ومنين الله يحيي قرآن حقيس وحن كسود جني كوا داوة ينحرس مؤمنين kuwa macnaa qur-aan wacdi iyo goodi iyo waciid leh yaan soo dejinay axkaam leh walaa yaziidu ooma siyaadiyo qur-aanka aaalimiina daalimiinta ooma kordhiyo ooma siyaadiyo ilaa khasaaran wey qur-aanka daalim wuxuu u siyaadiyaa un khasaare iyo hoog iyo fogaansho iyo gaalnimo gaalnimo lagu daray qur-aankuu kasii carahyaa wey wanunazilu waan soo dejinay min alqur'aani quraanka kasoo dejinay maa shay asaguba shifaaun daawo ah waraxmatun naxariisa للمؤمن ومنين نحريس داوة ولا يزيد الظالم إلا خسارة وقال الله تعالى إلهي وحوليه سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد قل للنيم هو قرآن للذين كوي وحويه آمنوا إله الرمي هدى هنون بؤيه وشفاء داو إياه allah wuxuu leeyahay qur-aanka ummadda dhan daawo ooma wada aha ee qur-aanka daawo iyo hanuun iyo khayr wuxuu yahay liladiina aamanuu waaladiina kuwa laakiin laa yu'minuuna ilahi aan rumaynin fii aadaanihim dhagahooda waxaa dhexdiisa ahaaday waqarun dhegajig waa dad dhegajig qaba oo waxaa la shimo dhega culays ruuxaan aad wax u maqlaynin waxna maqla marka loo dheeray waka habalaaw maqlahaya hoos aan waxba maqlaynin yaa waqarun la yidhaahdaa kuwa ilaahi aan rumaynaynin dhagahooda waxaa ku sugan xagga qur-anka la akrinayo waqrun dhegajig wahwa qur-aankana caleyhim korkooda camun kuwa kan dhala weye qur-aanka ba kan dhala yihiin weye ulaaika kuwaasu yunaadowna weeye waxay la mid yihiin kuwa looga dhawaaqahayo min makaanin meel baciidin fog habaalaa mid dhegajig meel looga dhaqayo waawa maqlahaya lakin wax la shima maqlahayo asagoo hadda qur-aankii akhra lagu akhrinayo agtaagan hoota dhegajig buu qabaa indhahana waa la-yahay dhagahana waa ka culus yahay marka wuxuu la mid yahay un ruux meel fog looga dhawaaqayo habaalaa war soo baxaay aad wax oo maqlaya markaas noocaasoo kale wey marka ilaahay subxaanah watacaala qur-aankeenna dhegaheenna kama xidho indhaheenna ilaahay kama xidho qulla nebi maxawe qur-aanku liladiina kuwii wuxuu u yahay aamanuu allay naba rumeeyey hudan hanuun iyo wa shifaaun daawo u yahay waaladiina kuwa laa yu'minu aan rumaysan qur-aanka fii waqarun culays yaa fii aadaanihim ahaaday wahwa qur-aankana caleyhim korkooda caman weeye mid kan dhala weeye kan dhala yihiinoo ayna arkaynin weeye ulaaika kuwaasu yunaadowna waa kuwa looga yeedhahayoo kale min makaanin makaan baciid aya ka fog markaas xadiidu cabdullahi bn mascuudin waxaa u daliila inuu qur-aanku yahay acdamu dikrin lilqaflati inuu qur-aanku yahay acdamu dikri qira'ata liqur'aan u yahay wa acdamu cilaaji liqaflati liqira'ati lqur'aan inay tahay xadiidka u daliilka xadid cbdillah mascuud weeye xadid cbdillah mascuud radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man qara'a xarfan min kitaabi illahi falahu bihi xasana waalxasanaatu bicashri amhaaliha laa aquulu alif laamin xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man qara'a ruux akhriya xarfan hal xaraf oo min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiis ka mid a falow ruuxa wuxuu leeyahay bihi xarafkaas sababteeda xasanatan hal xasana loo qoraa walxasanatu halka xasanana bicashri amhaaliha xasanada uu la yimi mithaalyaalkeeda oo tobana loo qoraa nabig wuxuu laa aquulu ma dhahayo alif laamim saddex xaraf weeye waa alif iyo laamim xarfun waa hal kelimo ma dhahayo intaas aliflaamim waa hal kelimo ma dhahayo walaakina alifun xarfun alifda waa xaraf walaamun xaraf laa alif laa laamtu waa xaraf alif laa miim waa miimna xaraf weye xadiidka tirmidi baa soo saaray albaanina raxmatullaahi caleyhi waa saxiix yeelay raxmatullahi caleyh marka qur-aanku wuxuu ka kooban yahay xarfo haddaad tihi alxamdu haddaad tihi alxamdu alxamdu waxay ka kooban tahay alif iyo laam iyo xa iyo miin iyo deel waa shan xaraf xarafkii la arkaba hal ajir wey halka ajira waxaa la laablaabahaya toban jeer marka alxamdu lilah toban xaraf we shan xaraf wey xarafkiiba toban ka soo qaaday meeqay noqotay konton ajir ba haysataa rab lilaahi soo qaad marka lilaahi lilaahi markaa tiraa waa afar xaraf laam iyo laba laam iyo ha wey afar xaraf xarafkiiba toban ka soo qada waa afartan wey sagaashan ajir ba haysata alxamdu lilaah rabbi waa saddex xaraf ra iyo ba iyo ra iyo laba ba ila shidku waa xaraf xarafta kor saaran oo kala wey hadduu ba kor ba buu noqon hadduu laam dursaan laam buu noqon marka waa un xaraf lasoo gaabiye weeyaan marka sagaashan uge soddon uge alxamdu lilaahi rabbi markaad tidhaahdo waxaa haysataa boqol iyo waxaad haysataa labaatan ajir ba haysataa qur-aanku marka xaraf xarafaa lagu xisaabina qur-aanka marka akrinayso xaraf xarafaa lagu xisaabina xarafkiiba toban toban toban toban yaa lagu xisaabina ama ku celi ama hal mara mar qur-aanka ilaahay ama salaad ku tuko ama ha ku tukan laakiin adkaarta kale oo qur-aan ka soo hadhay markaa jumlada dhamaysaa hal iyo toban lagu qoraa hadda markaad wardinayso alxamdu lilaahi allahu akbar subxaan allah subxaan allahi iswataa toban laguu qoraa laakiin siinka iyo bacdi iyo xada laguu tirin maayo waa adkaar qur-aan ma aha alxamdu lilaahi markaad wardinayso alxamdu lilahi markaa tira dhamaystirtaa laguu qoraya toban laa ilaaha ila allahu intaa markaa tiraa toban laguu qoraa iswata salaada marka allah akbar tiraa ilaa assalaamu calayka ka baxdo yaa toban laguu qoraa iswaadka waa halka halka salaad ee toban lagu qoraa ee lagu dhiman rukuucdu toban sujuudu toban lagu dhihi maayo ee markay shayga cibaadada kale shay wax kaloo adkaaro dhan marka inta ay dhamaystirantaa lagu qoraa qeybta marka dhamaystira toban tobana lagu qoraa amaa qur-aanka xaraf xaraf isagu xaraf xaraf marka waa fadaaishu qur-aanku leeyahay marka mida kale xasana marka la timaad alxasanatuna bicashri amthaaliha leeyahy noocaad la timaado toban laba jibaaran wey hadda hal salaad la timaado waxaad leedahay toban salaadood yaad leedahay haddaad kun bixiso sadaqa toban kun baad leedahay noocii aad bixiso tobankii laga dhigay wax kasta cashar amhaali waa saa macna intaad salaad la timaado lagu qori maayo qeyb salaad iyo qeyb lagu gogoyn maayo noocii aad la timid baa oo toban lagaga dhigaya macna toban toban aakharana maxaa la saari doonaa miisaanka xasanaadka haddaad xumaan la timaado maxaa lagu qoraya hal dembi ah ka waran ninkii markuu hal khayr la yimaado tobanka loo qor ugu yaraan toban loo qorhaye markuu dembi ka dhacana hal dembi loo qorhaye aakhara markii la miisaamo hadduu kii siyaadka bata ka watan cusaad ka waran wa khasaara laysa bacda khasaara xadiidka shanaad waxaa weeye waa xadiidu cabdullaahi bnu camr bnu caas radi allahu canhuma can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaalna wuxuu yihi yuqaalu lisaaxibi اlqur'aani iqra' warataqi waratil kamaa kunta turatilu fi dunya faina manzilatika cinda aakhiri aaya taqra'u biha nabigu calayh salam wuxuu leeyahay ruuxa markuu qur-aanka yaqaanay ee qur-aanka akhrisan jiray ama ha xifisanaado ama kitaab ha ka akhriye ninkii qur-aanka yaqaanay akhrin jirayna intuu aakhre loogu talagalay ee jannada markii loo cabiro waata la yidhaahdo yaa waxuu leeyahay daraja lagugu darhayaa intee yaa rabbi lagugu darhayaa qur-aankii adduunka akhrin jirtay hadda bilow dhaqa korre aad cirka aad sida diyaaradda cirka aad saad u akhrin jirtayna qur-aanka fidya u akhri tartiib ama bowsiid sida u akhri aayad kow ka bilow inta akhrin jirta adduunka aayadda kugu dambaysa markaad jagsana intaasaa lagugu darhaya intii hore ee jannada ee lagu qadaray ee marka hore ilaahay kugu talagalay camaashaadi aad kula timid intaa markii aad xidhato intaasaa lagugu darhaya ninkii marka qur-aanka yaqaana akhrin ka war oo la yidhaahhaye alxamdu ka bilow ilaa rabinaas korra u soco hawada u soco marka intee u gaadhaya marka hawada labaatan cirib ka dhexbaxaya intuu loo ka dhexbaxaya wallah markaasu waxaa leeyahy intaasaa lagugu daray marka inta muxuu ka helay qur-aanku ku helaya marka lagu leeyahay irqa maaha inta koro inta ka bilow maaha ee markii intii lagugu talagalay lagu sii janada yaa markaa jaranjaro lagu dilacsiinaya leeyahaye hadda qur-aanka bilow waa qur-aanka iskale intani abaalmarin qur-aan weeyaan ord waa ijaasadii weeyaan akhriyo cirka aad baa lee soco aayadda ugu dambaysa meesha kaga godo halkaabay ku egtahay markaas yuqaalu waxaa loodhay lisaaxibi lqur-aani qur-aanka ninkii la noolaan jiray ruuxii qur-aanka la noolaa oo markaas akhrin jiray oo qur-aanka uu jeebka ugu jiray oo qur-aanka jeclaa oo akhrintiisa jeclaa oo ku daburi jiray oo fasirkiisa jeclaa oo macaanidiisa jeclaa oo qur-aanka jeclaa saaxibu qur-aan ninka qur-aanka la saaxiibay markuu adduunka joogay gabadhii wiil waxuu leeyahay iqra haye bilow bilow wartaqi haye jaranjaradana kor baa leeyahay cirka aad waratil una tartiibi qur-aanka kamaa kunta turatilo sa u tartiibin jirtay fidiumka adduunka joogtay fa ina mansilatika mansiladaada iyo meesha aada degayso cinda aakhiri aayati wey aayadda ugu dambaysa cinda macnaa ilaa wey ilaa aakhiri aayati wey aayadda ugu dambaysa oo taqra oo akhriday biyaha aayadda akhriday meesha ku dhammaato halkaa weeye marka jannadadii orod bale soco soco xadiidka tirmida hoo saaray abu daawuudna waa soo saaray xadiidkaas nabiga wuxuu leeyahay alayhi- eh, qaala allahu tacaala allah wuxuu leeyahay asagoo tilmaamahaya acdamu dikri qiraa'at lqur'aan acdamu alcilaaji lilkaflati qiraa'atu lqur'aani labada mowduuc baan ku jirnaa acdamu dikri qiraa'atu lqur'aan wey dikri maxaa weyn qur'aanka la akhriyo acdamu cilaaji liqaflatina qiraa'atu lqur'aan wey قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله حولي سبحانه وتعالى الله أله nazala alla wuxuu soo dejiyey axsana alxadiidi wax laga sheekaysa midka ugu qurux badnaa haddii hadda qur-aankan maanta la fasiro qur-aanka tafsiirkiisa la akhriyo sheekada qur-aanka ilahi uu noga sheekeynayo taariikhda iyo xukunka iyo axkaamta wax ka fiican oo laga sheekeeya male adoo uun sii dhuuxayo ay sii macaan tahay unbay laleeyahay waa la daalay hala nasto wallahu subxaanahu watacaala aclamu sheekhu dhihun marka axsan alxadiid wax laga sheekeeyo de ninkan qur-aan ba u jeedin asoo hees iyo muus ka raba inagada waxaa ma rabne laakiin dadka muslimiinta ah waxa iskaga taariikheeyaan iskaga warabaan isku wacdiyaan waxa oo ku qurux badan allah wuxuu yihi qur-aanka wey allahu alle nazala alla wuxuu soo dejiyey axsana alxadiid sheeka midii ugu qurux badnay kitaaban ka bedel kitaaban buu ilaahay kitaab buu soo dejiyey kitaabkaasoo mutashaabihan isku eg oo soona noqon haya aayaddii lagu sheegay suuraddii hore aayaddii aayad la macnaa aayad qisadii hore qiso la macnaa meequu ilaahay nabi muuse suurad ka- nabi muuse suurad laga taariikhay haddana suuro kale laga qisooni haddana suuro kale laga qisooni kitaaban mutashaabihan wey waa kitaab isku eg aan iskhilaafaynin aayaddii hore waxay ka warantay haddana mid kale ka waramaysa mathaaniya wey waa mid ay kitaabkaasoo mathaaniya ay soo noqonayso aayadihiisu oo ay kolba soo noqonayso qur-aankaasoo takshaciru minhu juluudu aladiina yakshawna rabbahum qur-aankaasoo takshaciru ay la qamadhacyoon oo ruuxa waxaa la yihaha takshaciru waxaa la yihaha ruuxu markuu dareen qaado oo intuu naxo oo kale xaadiisu ay wada istaagto ayaa la yihahdaa marka waxaa weeye takshaciru waxaa la gariiri oo la qama dhacyoon minhu qur-aanka sababtiisa juluudu ladiina kuwii maqaarkooda yakshawna ka baqaya rabbahum markii qur-aanka waxaa laga hadlaya waa markuu cadaab ka waramahayo waa markuu dhimashada ka waramahayo waa markuu aakhara ka waramahayo waxaa markaba xaadu isku taagaysaa waxaa markaba macnaa waxaa weeye ruuxanu awalbahaar ka muuqanhaya oo aad ka dareemaysaa dadka alla ka baqahaya jirkooda iyo maqaarkooda ayaa dareemaysaa in cabsi ka muuqato daahir ka muuqataa waa marka laga sheekeynayo aayadaha ka hadlaya aakharo iyo jidka siraad iyo dhimashada iyo cadaabka markii laga hadlahayo iyo cadhada ilaahay iyo waxa aakhara jiro takshaciru qodxa isku taagtaagahaya qodxo minhu qur-aanka sababtiisa juluudulla yakshawn rabbahum uma markaa kadana taliinu waxaad jilicsanaan juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illaahi tanna waxaa weeye markii jannada laga sheekeynahayo oo mataqaanaaye ilaahay cafigiisa laga sheekeynahayo oo xawro lacin laga sheekeynahayo oo khayr laga sheekeynayo uma markaa kadib haddana taliinu waxaa jilicsanaan juluuduhum maqaaryaalkoodii wa quluubun iyo qalbigoodiiba ilaa dikri illaah allah dikrigiisa ayay u dabacsanaan oo u jilicsanaanaysaa markaa marka alle wuxuu yidhi daalikaas oo haddaan ka soo sheekayno qur-aanka hudallah ilaahay hanuunkiisii wey yahdii alla wuxuu ku hanuun bihi qur-aanka man yashaa ciduu rabo waman yudlil ninkuu baadiyeeyo allahu alle famaa lahu min haadin wax hanuuniya ma leh allah marka subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegayaa dadka muuminiinta waxay ku nool yihiin bayna alrajaa walkhoof ay ku nool yihiin markii laga sheekeeyo aayadaha cadaab ka hadlahaya iyo naar iyo cadaab ka hadlahaya jinsiraad ka hadlahayana da cabsi baa ka muuqanaysa markii laga sheekeeyo aayadaha ka hadlaya jannada iyo khayrka iyo cafiga ilaahay iyo naxariista ilaahay ka hadlahayana markaba waxaa weeye waxaa dabacsanaan oo hadda waa xoogaa jirka isgeliyeen jirkooda u kala dabcaya oo farxad ay ka muuqanaysaa jirkooda iyo qalbigooda muminiinta yaa farxad ka muuqanaysa markaas allah wuxuu yidhi qur-aanka saa u hadlahaya hanuun ilaahay weeye qur-aanka ilaahay wuxuu ku hanuunin ninkuu rabo laakiin ruux ilaahay uu baadeeyo oo qur-aanka ku hanuun waayo cid hanuunin karta male sheekh haddaan isku wada tagno nin ilaahay cadaab uu la doonay ma hanuunin karo allahu alle nazala alla waa soo dejiyey axsan alxadiidi sheeka mid ugu qurux badnayd kitaaban bu ilahay soo dejiyey kitaabkaasoo mutashaabihan ishashabahayo isku eg kitaabkaasoo mathaaniya aayadihiisa kulma ay soo noqon hayaan qur-aankaasoo takshaciru ay la gariiri oo la qama dhacyoon minhu qur-aankaa sababtiisa juluudu ladiina kuwii maqaarkooda yakhshawna ka baqaya rabbahum waa ma-aadaha cadaab ka hadlaya wey uma haddana mar dambe ila qur-anku arteeno haddii aayad cadaab laga sheekeeyo aayad janaa la raaciya haddii aayad jan laga sheekeeyana aayad cadaabaa la raaciya uma marka ay baqeen kadib haddana taliinu waxaa haddana dabcahaya juluuduhum maqaarkoodii o quluubuhum ilaa dikrila ilaa qur-aankiisa sheekadiisa wuxuu ka hadlo naxariista yuusuf dabcsanaanhaya daalika qur-aanka laga soo sheekeeyo hudallaahi alla hanuunkii weeye yahdi allah waa ku hanuun bihi qur-aanka man yashaau ninkuu rabo waman yudlil cid uu baadeeyo allaahu famaa lahu uma sugnaanin min haadin cid hanuunisa ma leh cashirkeenii marka halkaas aynoo joogo wallahu subxaanahu watacaala aclam إن الحياة قليلة لذاتها والموت فيها هادم اللذات ما أقصر الأمل